فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qarax gaari looga gubay ciidamada dowladda federaalk oo maanta ka dhacay magaalada camaara ee gobolka mudug faahfaahin ku aadan qaraxaasi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa macahad laga leeyahay dalka maraykanka oo daraasad ka sameeya warbaahinta al-shabaab daraasad ay soo saareen macahadka oo ay uga hadlayaan awoodda al-shabaab ee warbaahinta ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka gada oo bogaadiyey weerarkii xerada gordon ee lagu laayay saraakiil imaaraad ka tirsanaa dadka magaalada jigjiga oo bilaabay inay daahiriyaan goobihii uu magaaladaasi ka maray abey axmed qaadayna tallaabo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan itoobiyaanka gumaysiga ku haysta dhulkaas isku soo bax ka dhan ah damaca xabashida itoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gado waxaan idiin soo gudbi doonaa muuqaal laga soo saaray hay-adda duulista ee maamulka somalilan oo dowladda federaalka ku eedeysay inay ka lunsadeen lacag gaaraysa lixdan milyan oo dollar qodobadaas ayaa caawa barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargaroobah isaga oo faahfaahsan هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo dhammaystiran ku soo dhowaada gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya qarax ka dhacay aan ku bilowno ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax ka fuliyeen gudaha magaalada camaara ee gobolka mudug qarax waxaa lala egtay gaari cabdibala ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka bartanka magaalada ayaa gaariga lagula qarxiyay askarta qaraxaasi waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba askari oo ka mid ah ciidankaas halka ay ku dhaawacmeen saddex kale فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag macahad laga leeyahay dalka maraykanka ayaa wuxuu daraasad ka sameeyey warbaahinta al-shabaab mid ka mid ah daraasaadka laga qoray ololaha warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaaday labadii sane ee u dambeeyey waxaa ka mid ah daraasad uu qoray macahadka caalamiga ah ee qaabilsan waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada taasi oo ciwaan looga dhigay ma taageerayaal mise tiim ku aadan furin dagaal waxaana daraasadan diiradda lagu saaray sida fariiqa al-shabaab u qaabilsan warbaahinta baraha bulshada ay ugu guuleysteen inay suuq geeyaan aragtida jihaadka oo ay xambaarsan yihiin iyo saameynta ay ku yeesheen baraha ugu caansan ee kuwa bulshada ku xiriirto global network on extremism and technology waa macahad ka shaqeeya dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa jihaadiyiinta ee internetka iyo waxyaabaha looga hortegi karo in ururada islaamiyiinta ah ay fariimahooda ku faafaan baraha bulshada macahadka ayaa daraasadan uu soo saaray wuxuu ku faahfaahiyey sida xawliga ah oo ay internetka ugu faafayaan rasaa'ilka mujaahidiinta bariga afrika iyo inay kusii xoogeysanayaan marba marka ka dambeysa kusoo biirista baraha kala duwan ee ay dadweynaha isticmaalaan daraasadda ayaa lagu sheegay in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mudnaanta xoogga siisay warbaahinta oo ah jaanib muhiim ah marka la joogo dagaalka iyagoona si joogto ah usoo gudbinaya fariimaha taageeraya kacdoonka ay kaga soo horjeedaan xukuumadda magaalada muqdisho fadhigeedu yahay iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya nidaamkaasi al-shabaab waxay tobankii sano ee lasoo dhaafay laba laabtay awoodda ay ku leedahay baraha bulshada iyadoo faafinaysa fariimaheeda war-saxaafadeedeeda gaarka ah iyo xitaa muuqaaladeeda ayaa lagu yiri daraasada global network waxaa sidoo kale la sheegay in hay-adda ka shaqaysa waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada aysan si wanaagsan u fahmin istiraatiijiyadda warbaahineed ee al-shabaab iyo xeeladaha ay u adeegsanayaan baraha bulshada sidaas darteedana uusan saameyn ku yeelanin isku dayadooda ku aadan inay ka hortagaan faafinta fariimaha mujaahidiinta wuxuu sidoo kale macahadkan sheegay in al-shabaab ay taageero xoogan ku leeyihiin baraha bulshada kuwaasi oo aan si aan daasiimo lahayn ku faafinaya rasaa'ilka mujaahidiinta isagoo sheegay global network in tani tahay caqabad kale oo aan looga hortegi karin in al-shabaab laga xakameeyo xagga internetka fariiqa qoray daraasadan ayaa sheegay inay u tafaruqeen una kuurgaleen sida ay al-shabaab rasaa'ilkooda ugu faafinayaan baraha bulshada waxayna sheegeen in waqti ka mida waqtiyo ay ku guda jireen baaritaankooda ku aadan arrinkan uu ku soo beegmayay weerarkii buulamareer ee dhacay bishii meeye sanadii labada kun siddeed iyo labaatanka xilligaasi oo muddo saddex bilood ah ay indhaha ku hayeen sida ay mujaahidiinta usoo tabinayaan weerarka iyo sida ay maadada ay baahiyaan u fadeexadeynayso dhinac ayaa kasoo horjeeda al-shabaab waxay isticmaalaan shabakad warbaahineed oo ballaaran misane isku xiran hadday tahay kuwa baahiya sawirada iyo muuqaalada sida alkataa'ib haddii ay tahay idaacadda sida andalus iyo haddii ay tahay baraha bulshada sida facebook telegram iyo kuwo kale oo lamid ah dhammaantooda waxay kooxdu u adeegsadaan inay ku faafiyaan fariimahooda ayaa lagu yidhi daraasadda cusub qoraalka machadka global network oo sii socday ayaa lagu yidhi baraha bulshada ayaa ah hubka ugu halista badan way adeegsadaan kooxda al-shabaab si ay dhidabada ugu aasaan istaraatiijiyadooda ku aadan inay kusii nagaadaan mimbarada warbaahineed ragga kooxda u qaabilsan baraha bulshada ayaana ah rag isku xiran oo awood u yeeshay inay maamulaan macluumaadka kusoo dhacaya iyagoo soo bandhigaya quwadooda xilliga guusha sidoo kalena ilaalinaya wujuudkooda warbaahineed xiliyada ay la kulmaan guuldarada daraasadda ayaa iclaamka mujaahidiinta ku sheegtay inuu yahay mid ku suntan degdegsiimo iyo soo bandhigidda xaqiiqada iyagoo tusaale usoo qaatay in weerarkii buulamareer uu khabarka mujaahidiinta ahaa midkii ugu horreeyay ee soo dhacay sidoo kalena ay soo bandhigeen sawirada askartii ay ku laayeen xerada buulamareer halka war-saxaafadeedka atmis iyo kan madaxweynaha ugandan uu ahaa keliya mid xaqiijinaya sheegashada warbaahinta al-shabaab daraasadda ayaa lagu caddeeyey in maalmahaasoo idil ay al-shabaab gacanta ku hayeen warbaahinta haddii ay noqoto in la keeno sawiro iyo muuqaalo muujinaya wixii ka dhacay magaalada buulamareer iyo maalmihii dheeraadka ahaa oo ay mujaahidiinta ku sugnaayeen degmadaas waxaa sidoo kale daraasadda cusub uu baahiyey machadkan lagu sheegay in mujaahidiintu ay leeyihiin rag heegan u ah shaqadooda kuwaasi oo full time shaqeeya marka ay jiraan weerarada waaweyn yacni afar labaatankii saac toddobada maalin dhanka kale mar ay daraasadu ka hadlaysay taageerayaasha mujaahidiinta ee xagga internetka ayay tiri ragga qaabilsan nashrinta isdaaraadka xarakada ee aan ku aragnay baraha bulshada waa dad aan lagu tilmaami karin taageerayaal la jidbaysan ururka balse waa nidaam isku xiran oo leh talis laga hago oo ay qorsheynayaan kolka ay qaadayaan weerarada dowladda federaalk oo bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labaiy labaatanka soo saartay go-aan warbaahinta looga mamnuucayo inay faafiyaan fariimaha mujaahidiinta dhanka kalena qaadaya olole ballaaran oo baraha bulshada looga mamnuucayo rasaa'ilka al-shabaab ayaa ku guuldaraysatay inay ishortaag ku saameeyaan fariimaha mujaahidiinta bariga afrika mar laga hadlaya xagga muuqaal soo saarista al-shabaab ayay daraasadu sheegtay in mujaahidiintu aysan keliya diiradda saarin inay fariintooda gaarsiiyaan dadka soomaaliyeed balse ay tahay mid loo diyaariyey inay arkaan shucuubta caalamka iyadoona muuqaaladaasi lagu soo saaro luqado kala duwan sida soomaali carabi ingilish iyo sawaaxili waxaa sidoo kale qoraalka global network lagu sheegay in mutaabiciinta warbaahinta al-shabaab aysan keliya ku ekayn gayiga ay degto soomaalida balse ay ku kala fiidhisan yihiin daafaha caalamka laga bilaabo wadanka aynu daris ka nahay ilaa qaaradda yurub iyo sidoo kale maraykanka iyagoo keliya kala soconaya baraha ay mujaahidiintu ku leeyihiin internetka mar daraasadu ay ka hadlaysay sida al-shabaab ay uga go-on tahay inay rasaa'ilkooda gaarsiiyaan dunida ayay sheegtay in marar badan la xiro akoonada mujaahidiinta weliba iyagoo ku xidhiirsan yihiin taageerayaal fara badan balse kama quustaan mar kale ay dib u soo sameeyaan si halkaas ay uga sii jaanqaadaan ayaa lagu yiri qoraalka inagoo daraasada inagoo soo gaarnayay gunaanidka daraasadda ayaa lagu sheegay in awoodda al-shabaab ay dhanka warbaahinta aysan wiqi karin akoon la xiro maadaama maalin walba kuwo cusub la sameynayo haddana dhanka internetka ay weli baaqi ku sii yihiin
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waahaaga dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiiyada ayaan kusii dhownahay dadka magaalada jijiga ayaa waxa ay bilaabeen inay daahiriyaan goobaha uu magaaladaasi ka maray abay axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya waxayna qaadeen dadka magaalada jigjiga tallaabooyin ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan itoobiyaanka gumaysiga ku haysta dhulka soomaali galbeed laamiyada waaweyn ee magaalada hargeysa waxaa lagu arkayey qaar ka mid ah dadka magaalada kuwaasi oo muujinaya qaabka ay uga soo horjeedaan itoobiyaanka mid ka mid ah dadka magaalada jigjiga oo ku shaqaysanaya gaari dameer ayaa wuxuu sheegay in laamiga weyn oo ay mareen abay axmed iyo sidoo kale xabashidii la socotay ay dhaqeen in ka badan lix goor marka da- waxaa weeye maanta waa- waa- waa tii sideedad waa koostadii sideedad magaalada waxaa weeye inta meeshay etoobiya halkay martay waan daahirina daahiri daahiri etoobiya halkay martay kir kir kir kir Fuad.
waan daahirinaba etoobiya halkay martay haa haa ka daahiri waa tii lixaad wey maahe والله والله أبي ما مرة وطن وصلنا ديلا زي واحد ودي حبس المصاد waa la seenaya أنت أبو الله أنت ما أركس ها لكن ما يشتغل قابي أنت جالس تاكل مريض يش arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan abay axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya uu booqasho ku yimid dhulka soomaaliyeed oo itoobiya xooga ku haysato halkaas oo itoobiyaanku ka hirgeliyeen foorna roodhiga lagu dubo أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waa tahay odayaasha iyo waxgaradka gobolka gado ayaa waxa ay bogaadiyeen weerarkii xorada gordon ee lagu laayay saraakiil imaaraadka ka tirsan waa kuwani kusoo dhowaada odayaasha dhaqanka gobolka gado adeer horta marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan mahad u celinaynaa aan bilow iyo dhammaad midna lahayn alle subxaanahu wa tacaala markuu caqaabay oo cadaabay oo gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabay cadowgii ummaddan u soo duulay madaxyo weyntoodii alle taasaan uga mahad celinaynaa iyo tub badan oo ayada la mid ah oo ummadda muslimka ah ku mannaysta oo ku galladaystay baan allah uga mahad celinaynaa sida aan u aragnana waxaan aragnaa waajib ay ahayd inay ummadoo dhan u istaagto yaa walaal qulubta muslimiinta shaafiyey iyo intii ku tabantaabaysay ay u istaageen taas baana waxay keentay in qulubta mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar badan oo ka mid ah oo adduunyada daafaheeda kala joogo ay maaragtaa ku caafimaado ay ku bishaaraystaan uguna hambaliyeeyaan mujaahidiinta soomaaliya jooga ama bariga afrika jooga taas marka waa waajib muslimiintoo dhan laga rabay ayna tahay inay dadkoo dhan u istaagaan dad islaam ahaan nahay dembi kaamaanan gelin dulmi kuguma aanan falin duunyo kaamaanan dhicin dalkaaga ma aanan tegin waxaa doonaysee maqan duulaanka u soo tahay yuhuudda ugu danaanini muqdishona u soo degi ma adan garan maqruun yahow run ahaantii waa waxa ay maaragtaay ay ummaddu wada arkayso qulubtoodana ay ku shaafiyowday duulaanka ay nimankan imaaraadka iyo dadkan calooshooda u shaqaystayaashu ay ayaga soo kaxaysteen ay maaragtaa ku yimaadeenna waa midka maaragtaa in la abaalmariyo oo sidaan iyo si badan oo la mida loo galo ay ummaddu ugu faraxsan tahay arrintaasna waa la soo dhoweeyey runtii dulmigaad gasheen iyo shareecadaad la dirirteen baa lugaha idin dabraayee damiir laawe xumaantaad nala doonaysay dambarsada waa tane adeer marka waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma waxaan in badan u mahad celinaynaa una hambalyaynaynaa una ducaynaynaa dadka hawshan maalin walba muslimiinta uga farxin hayo umaradooda iyo ma garanaysaay dhallinyaradooda iyo ma garanaysaay istishaadiintooda iyo inqimaasiintoodaba allana waxaan weydiisanaynaa inuu noo badiyo amsaashooda oo dadka noocaas ah uu ummadda muslimka ah ku badiyo alle taasaan ka baryaynaa midda kale daraad waxay ahayd burundi shalay waxay ahayd ugando eh, isla shalay waxay ahayd etoobiya maanta waxaa weeyane waa waa waa waa imaaraad weeye imaaraad weeye marka haddee waa cashar shayaadiinta ru'aasadoodii iyo madaxyaweyntoodii loo dhigahayo oo maalin walba dadka muslimiinta ana ay ku dhiiran hayaan ay kor ugu soo kacayaan quluubtoodii macnawiyaadkooda iyo dadkoodaba maalin walbana dadka maaragtay daalimiinta ah iyo murtadiinta iyo dadkan cumilada ahoo lasoo kiraystayna ay ku sii niyadjabahayaan ay ku baaba'ahayaan oo maaragtaayay hoos u sii dhigahaya weeye haddii marka imaaraadku ay dhaqaalaha ay bixin hayaan ay moodeen ummaddan muslimka ah quluubtooda inay ku kasbi karaan ama diinkooda oga rari karaan arrintaas waan diidnay ilaahay idinkiisna ummaddaani way israacday waxayna samayn doontaa wax cashar ah oo ilaahay looga mahad celiyo adinkuna aad ku shallaydaan ood ku baaba'daan wuxuu yidhi marka kuwa qumbaha subaga uu ugu jiro saminbarwaaqaadka ee sacabka miiday dareen suxulka leefaayo muslinkana sadqaynayee xumaan ugu samaynaayo oo gaalada saacida hayee daba saqlaynaayo inta ay sajuud naga rabaan seeftayadu taagan adeer cidna lagama yeelahayo cidna lagama yeelahayo in kitaabkan iyo dalkan iyo dadkiisa iyo diintan la sadqeeyo cidna lagama yeelahayo kaana man kaana midkuu doona ha ahaado etoobiyaan laga yeelayn imaaraad oo duulaan ku yimid oo badaha ka shisheeyo yaan laga yeelayn ilaahay waa ku ron yahay kuwan tuugada ah oo ma dhihi kara anigu waa madaxweynayaale ummadda inay xaraashaan loo soo taagay oo muuse saamiri hadda u dambeeyey baan laga yeelaynin soomaali waxay tidhaahdaa tuug wuxuu xaday laga qaatay xaalkiisu waa shib nimankan waxaan inay xadaan bay rabaan haddii la arkayna xaalkooda waa shib waa iska kala tegi doonaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mid walbana xoogaagoo aruursaduu la dhuuman doonaa waxaan la soconnaa qaar badan oo ka mida intay lacaga meel geysteen meeshii ay geysteen inay ka inkirtaan la soconnaa hadda oo waddamadaa shisheeye ah li'anna macna xumadooda iyo waxa ay yihiin baa loo jeedaa saa daraaddeed waxaan leenahay allah baan ku xidhannahay asagaa weli noo ah ballanqaad buu na siiyey allana ballanka kama baxo ayadaan duulaan ku nahay dalkanaga cidna ma siinayno diinkanagana cidna kagama tegayno duunyadanadana cidna kama aqbalayno yacnii in laaluush dalkanaga loo bixiyo ama xoolihiisa loo bixiyana ma yeelayno laaluushka aad meelaha kale laaqiga u mooday ma liiliijiyaan islaam soo lixaadsadaye laf baad joobin saartaye kadaa ha iska lumin maale oday baa hadda ka hor sheeko soo jeediyey nimankan b b cda baa waxay sameeyeen su-aalay dadka dhex dhigeen oday baa waxay yidhaahdeen soomaaliya xaaladda ka jirta ka waran wakhtigii iscunka anigu aan u bixiyey wey qaar badanna raggu inay ila qabaan waa u malaynhayaa iyo iyo iyo nuqabadu iscunka wakhtigeed kolkaasuu yidhi maxaan ka warramaa ma nin qori wato oo hooyo canugeeda habkiisii ka cabahayo oo ka fuuqsanhayo intuu guriga galo mase bakaar nin miskiina uu leeyahay faqanhayo mase nin meel socda ree hebel u dilahayo mase gabar muslimad ah bannaanka ku kufsanhayaan ka warramaa buu yidhi maxaan ka warramaa ma ugaas ugaas been baad sheegaysaa yidhi baan ka warramaa buu yidhi ilaa xurmadii baa ummaddii ka dhimatay hadda waxaa su-aashaasi marka waxay u socotaa maxaan ka warramaa haddiiba ay nimankii lanoo soo tababaray oo imaarad soo tababaray oo uu dalka keenay oo uu yidhi qaranimay dhisahayaan hadday xijaabkii la dirinayaan oy indhashareerkii la dirinayaan oy cimaamadii la dirinayaan oy gabdhihii inta guryahooda ugu dhacaan ay kufsanhayaan shalaa u dambaysay inta ninka indhaha laga duubay gabadha la kufsanhayo ma xaggeen ka warranaa ummaddan in la dabargooyo oo dadnimadeedoo dhan la baabi'iyey imaarad u timid waxa ku hadlahayoo le waxbay noo qabanhayaana waa khawana ayagoo kale oo gelinka hore inay dhargaan ka gadaalna caraabaan raba wey waan gartay ugu dambayn maxaa baaqa ah oo aad u diraysaa ummadda soomaaliyeed baaqa aan ummadda soomaaliyeed u dirayna waa baaqii eh, nuqabadu ay horay u direen haddana aan dirayno waxaa weeyane in kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed midigta lagu qabsado mujaahidiintana la isgarab taago cod iyo calafna lagu dhawaaqo nuqabada waxa ay sheegahayaanna laga run sheego oo aan dhammaantana dhinaca waqooyi u jeesanno oo maaragtaaye calaamadihii lagu yaqaanay ummaddan ay la soo baxdo midda aan ugu yeerahayo heeryada la iska qaado dulliga ah middaas wey middaan ummadda ugu yeerahayo dooxii naga qalalay mar buu daadka soo rogi mar buu raggii daalanaa diidi keenada mar baa deeqi ilaahay soo dabaaldegi mar un baa la guulaysan hayaa ee markaan guulaysan lahayn ilaahay idinkii maanta ha noqotaan leenahay maxaa jira inta etoobiya aan la soo dirirnay laga soo bilaabo en- en- en axmed gurey mar la qarnadihii hore lama rabee waxaa weeyane ilaa toddoba dagaal oo waaweyn oo caalami ahaan galnay toddobada dagaalba soomaaliya ku adkaatay waa la ogyahay qaarna shuuciyad baa hogaaminaysay qaarna muslimiinta hogaaminaya ummaddaanoo midaysan weligeed etoobiya kama adkaana waa taariikh lahuba wey ninkii doona ha akhristo waxaan leenahay marka bifadlilaahi wa karamihi ummadan maanta midnimay qarka u saaran tahay ilaahay idinkii inta naga habsaantayna haddaan allah u rajaynaynaa inuu qalbigooda iyo ruuxdooda soo xoojiyo ummaddanna way iska dhicin doontaa cadowga weynaba iska dhicisaba biidni illaahi tabaaraka wa tacaala arrintaas waa guul u soo hoyatay muslimiinta caalamka oo dhan gaar ahaan muslimiinta mujaahidiinta bariga afrika ninkii mujaahidka ahay oo arrintaa fuliyey ilaahay jannadii ha ka waraabiyo muslimiintoo dhan buu ka farxiyey waa loo duceeyey nin kasta oo soomaali ahna intaasaa la siman sidaasoo kale inuu yeelo waxaa kale oo laga qaadanaya arrintaas een, nin dembiile ah oo ummadda dembi ka galay oo dalkanaga ka galay oo muslimiinta ka galay caalamka oo yaban soo laqay oo adduunkao dhan uu ka- muslimiintu ay ka qayliyeen meel walba oo dembiilaho dembiilo weyn ah yaa wuxuu damcay soomaaliya inuu gabaad ka helo marka way u suurogeli weyday midda iyadaa soomaaliyana meel lagu gabada ma aha meel inta dembi la galo oo faraha laga galo oo ummad muslimiina lasoo xasuuqo ee, lagu badbaada ma aha soomaaliya soomaaliya waxaa jooga rag naftooda hurahaya oo dhimashada ka jecel nolosha ka jecel marka ma dhacayso in gabaad laga helo waxa kuwaa been u sheegay guurguurta iyo wixii la mid a dowlad bay u qabaan waxaan meesha ka muuqata oo dowlad wax badbaadinaysa u qabaan dowlad maaha waxaanu waxaa weeye waa way isku hadleeyeen mana laysku hadlayn karo dowlad laysku hadleeya ma aha waxaan u baaqayaa ummadda soomaaliyeed horta farxad iyo rayrayn bay ku jiraan gaar ahaan gobolka anugu aan ka soo joodo arrintaa aad baa looga dabaaldegay aad baa loogu furxay waxaa weeye waxaan ugu baaqayaa dee guushu iskama timaado guushu waxay ku timaadaa dadaal bay ku timaadaa dadaal in maaragtay la qaato mabda'a dii- shariicada islaamka la qaato qofku diinta markuu barto waxaa u caddaanaysa oo u kala caddaanaysa xaqa iyo baadilka mar xaqi iyo baadilka haddaadan kala aqoon haddeed jahaad ba moodi kartid ba- waa in horta diinta la bartaa awalan markii la bartana waa in lagu camal falaa haddii la barto oodan ku camal falinna waxaa weeye barashadaadii waxba ma tarayso waxaan leeyahay marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba sidaasoo kale inay ummadaha uga farxiyaan baa la rabaa ninkaas mujaahidkaa oo magaca dheer u soo jeeday ummadda soomaaliyeed ninkii yaban soo loqay oo reer yaban ay qaban waayeen oo meel walba iska mushaacayay ilaahay gacantiisa ku sababay waa u ducaynaynaa meel kasta oo soomaaliya ay joogtaba waa u ducaynaysaa anoo ku hadlaya afka odayaasha gado anigu naqiib naqiib noqobada ka mid ahaan ahay gobolka gado waxaa weeye oday waayeel ahana waa ahay ilaahay guushaana waafajiyo ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa gaala waxay dabacsan tahay waa la arkay inaynan horumar wadin waa la arkay waa la ogaaday fadhiga ha laga kacan anuu dhihi lahaa ha la iska celiya waxaan u kaca annaga waxaa weeye etoobiya waa isdhaqaanaa iyo wixii la mida haddayba gobolkanaga magaranaysaa soo dawaacinaysaa oo hunguri uga jira intii badnayd ayadoo haysata marka dhul badan bay naga haysataa etoobiya intii soo hartay bay leedahay ma garanaysaa yaan yaan rabnaa bay leedahay marka ma suuragelayso in la iska fiirsado oo meelaha la iska taagtaagnaado ma suuragelayso haddaad waayeel tahay haddaad dhallinyaro tahay haweenka soomaaliyeed waa in laga kacaa fadhiga waa laga kici etoobiya waa inaynan meella ku nabadgelin gaal ummadda dhibay waa inuusan nabadgelin anigu intaasaan dhihi lahaa oo ina muuqataa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن جزاك الله خير وأكو فرح صنعي وحكى داعي حرداس أدبان أكو فرح صنعي لمن كان عدو أها oo silbiyiinta ah nimanka u soo hiiliyey oo sheeganahayey inay dal muslim ah ay yihiin maantana isku dayey annaga maaragtay inayna dhibaateeyaan waxaan ku faraxnay a'immadoodii kufriga ahaa in lagu dilay xamar dhexdeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku asiibay gacmaha wiilal haliyey ahaa oo naftooda u horay oo ciddoodii oga tegey ilaahay subxana wa taala inay maaragtay ku cibaadaystaan a'imat alkufri marka waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waana ku riyaaqsannahay waxaana leenahay kuwa kaleeto laga soo dirahayo wadamada masar iyo kuwa la mid aha tanoo kale idin sugayso waa laydinku soo dhaweynaya dilkaas baa laydinku soo dhaweynayaa insha allahu tacaala middaas mid ka daran baan idinku dhici doonta insha allahu tacaala waxay u soo gurmadeen oo khayra u wadeen ma lahan waxay u wadeen kufriga gaalnimo iyo fasahaad iyo diintooda ka inay ka fasahaadiyaan bay u wadeen ma ogi umayna wadeen khayr khayrna laguma yaqaano dadka ayaga ahaa waa dadkii soo dhameeyey wadamada ay ka mid yihiin yeman iyo suudaan iyo meelo la mid aha falastiin baa arkaysa waxa ka dhacahayo oo la leynahaya muslimiintii hadday wax qabanayaan waxay u qaban lahayaan falastiin oo carab ah annaga oo soomaali ah oo afrikaan ah waxay noo qabanayaan mana kamana sugaynaa khayr waxaana rajaynaynaa kuwa kale ay soo dirahayaanna ayagoo tabinkaas baa la wada tooganaya dhammaantood ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa dalkooda iyo diintooda iyo sharafkooda cirdooda inay difaacdaan oo ay ka difaacdaan nimankan gaalada ahaa oo derisyaha nala ahaa iyo kuwa kaleeto oo khaarijka ah oo soo duulahayo ay ka mid yihiin amiirka iyo iyo yurub iyo wixii la mid ahaa iyo dowladahan hadda maaragtay safka hore isku tilmaamay oo deriska nala ahaa sida etoobiya iyo kenya iyo wixii la mid ah dadkaas inay iska difaacaan oo dekadooda iyo waxooda iyo muqadasaadkooda iyo khayraadkooda bari iyo bar- eh, badba inay ka difaacdaan inta tabartooda ahaa oo wiilasha iyo gabdhahaba ay u diyaargaroobaan inay diintooda difaacdaan naftaada iyo maaragtay maalkaada inaad ku dagaalamtaan oo iyo sharafkiina cirdigiinna waxaa imaan doonto in gabdhihiinna laydinku horkufsado waxaa imaan doonto in dugsiyaasha laydinka xiro waxaa imaan doonto in maaragtay ay ganacsan weydaan oo aad shaqaysan weydaan marka gumaysigaas intaa dhan intuuna idin soo gaarin nimankan intay dhow yihiin rag in garab tuuran oo mujaahidiin oo ilahay dartood u dhaqaaqay baa hadda haysataan iyo jaanis baa haysataan in badan baa lasoo maray ayadoo jaaniskan oo kale idin maarata haysanin marka raggaas garab istaaga oo ama qabiil ahaan u garab istaaga ama qof ahaan u garab istaaga oo dadkaas a'imatul kufri ah halala dagaalamo uu u horeeyo gaalkan maraykankood duulaankan ugu hayo oo dadkeennii u diidayba inay hargelaan oo hoydaan oo diyaaradaha nagu dul maaragtay bin imaamad dulgooshahayaan waxaan leenahay marka jihaadka infiruu khifaafan wa hiqaalan buu ilaahay leeyahay wuxuu kaloo leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa tadiruuhu shaya ilaahay wax mana inkama rabo balse idinkaa la rabaa inaad sharafkiina iyo karaamadiin cirdigiiniiyo inaad waaridaysataan dalkiinan aad difaactaan dadkiina aad difaacataan nimankan gaaladahan aad la dagaalantaan annagu haddaan reegidannahay waxaan ku faraxnay oo aad ugu faraxnay farxadaan caadi ahayn nimanka la laayay waxaan leenahay insha allahu tacaala kuwa kaleeto oo lalayna ilaahay hana maqashiiyo waana kobtoodaan rabi lahay in maaragtay qarax iyo lala dhigo dilba lagu dilo oo gudahooda dadsi annaga hadday noo imaadeen waa cibaado waan ku cibaadaysanaynaa sida hadda sheekheenni uu ku hadlay oo kaleeto jazaaka allahu khayr waan la dagaalami doonaa insha allahu tacaala maaragtay waxay nagala kulmi doonaan dib ma ogi dheef nagama heli doonaan insha allahu tacaala khayra nooma wadaan hadday khayr u wadaan falastiin bay yuhuudda ku tamashlinayso garaacaysa bin imaan ba wax u geli lahay annagase waxbana kama sugaynaba su-aal aad u qiimo badan weeye waana sugaynay waxna weydiiyana waa rabnay waxaa weeye bishaaro aad u weynna soo gaartay bay ahayd camaliyaddii ka dhacday generaal gordon xerada la yidhaahdo ee lagu beegsaday madax mala'dii iyo madax madaxweyntii imaaraadka ay waddankeenna qalalaaskii qalalaasadii dhibaatada ku waday oo dadkeenna iyo diinkeennaba kusoo duulay iyo dalkeennii waxaa ilaahay mahadiisa in hal wiil nooga filnaaday ta gudaha uu galayna ku baabi'iyey wiilkaas waxaa weeye ilaahay waxaan oga rajaynayaa inuu jannadiisa firdows alaclaa ilaahay geeyo gadaashiisna insha allahu tacaala awlaaddiisa iyo iyo familkiisaba uu wanaajiyo biidni illahi tacaala generaalka meesha ku baktiyaan maqlay ninka generaalka inuu ahaa laigu sheegay nin aad u weyn buu ahaabaan maqlay nin wuxuu ahaabaan maqlay nin aad u- dad u dhib- dadka usoo fidneeyo dadka us- dadka u dhibi jiray buu ahaa waxaan maqlay inuu dhibaato badan kasoo geystay wadanka islaamka ay dadkiisu muslimiinta yihiin ee yemen inuu dhibaato kasoo geystay waxaa marka ilaahay mahadiisa ninka dadka muslimiinta saa usoo dhibay oo meel walba muslimiinta ku dhibahaya haddana waddankeena ku dhibahaya in xeradiis inta loogu galay gacanteenna ay gaartay ilaahay mahadiis weeye waxaa weeye walaalihii barnaamijkaas iyo camaliyadaas diyaariyey oo qabanqaabiyey ilaahay ajarkooda iyo xasanaadkooda ha u badiyo walaalkii fuliyeyna waxaa weeye ilaahay jannat alfirdows alcalaa ha siiyo shahaadadiisana allah ka aqbalo imaaraadka dowladda imaaraadka waxaan leeyahay een haddaan nahay reer gobolka geed waxaan leenahay guud ahaan soomaaliyaan dharbaaxadda idinku dhacday dharbaaxad dharbaaxo fudud bay ahayd waxa idinku soo socdaa idinkaga daran haddaad waddankeenna faraha idinkala bixin dalkeenna dhibaataad ku haysaan dadkeenna dhibaataad ku haysaan diinteennaad rabtaan inaad naga fasaahadisaan waddan muslimiinaan nahay maxay maxaad naga soo doonteen generaaladiina halkaanay ku baaba'ayaan kuwa kale oo soo socda waad soo diri doontaan insha allahu tacala ayagana madaxa lagu dhufan doonaa haddii idinka joogin waxaan idinku waaninaynaa banaanka naga mara naga jooga halkaas naga istaaga waxaa weeye gaalaan iska haysaana oo iska- iska dhicinayna xataad gaalada noo soo raacdeenna gaal kalaata walba muslim kaama kaamaana filayn wanaag kaamaana filayn dowladdan dariskanaga oo kaafiradda ah, oo asliga ah, diin- macnaha kirishtaanka asliga aad noo soo raacaysaan ka jooga annagu ayaga waa ishaynaa shan boqol oo sano iyo toddoba boqol oo sano iyo dhowr kun oo sano aan ishaynay ilaa haddana waa ishaynaa weligeenna waa ishayn doonaa waxaa weeye xuduud baa naga dhexaysa iyoon ku dagaalamaynaa nadaaya ha noo soo raacina intaas anigu kusoo gaabsanaya insha allahu tacaala فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana war inaga soo gaaray dhanka iyo magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa waxa ay madaafiic ku garaaceen xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka dowladda federaalka madaafiicda waxa ay ku dhaceen gudaha xarunta gaashaandhigga oo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan oo ay leedahay dowladda federaalka markaana isku soo bax ka dhacay gobolka gado isku soo bax ka dhanna damaca xabashida itoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa wuxuu ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gado muuqaal kooban oo qadar toban daqiiqa wax ka badan soconaya ayaa alka taayib ka soo saartay muuqaalka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid ah dadka degan wilaayada islaamiga ah ee gado deegaanadeeda kala duwan kuwaasi oo ka hadlaya damaca itoobiyaanka sidoo kaleetana wata boorar ay ku xardhan yihiin waxyaaba looga soo horjeedo itoobiyaanka
الله أكبر الله أكبر الله أكبر kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay dareenka raggan maanta muujinaynaa dagaal baan u istaagnay damaca etoobiyaan diidnay war ma diidnay damaca abiy axmed inaan diidno baddannada difaacanno dhiigganaga hurno maalkanaga bixinno naftannada bixinno ma isku raacne ma dhicin taariikhda etoobiya inay soomaaliya ku soo duusho oo ay ku guulaysato ma dhicin insha allah maantana ma dhacayso waxaan leeyahay dadka somalilan oo walaalahayaga oo muslimiinta oo qaymaha badan ninka ninka liraa muuse biixi oo ilaahay subxaana watacaala colkiisa oo dal iyo diinba colkooda damaca uu badda ku bixiyey haddaad tihiin somalilan annaga waa idiin soo soconnaa waa idin garab istaagaynaa waa difaacaynaa badda fadhiga ka kaca gudnimada diida diintiina iyo dalkiinaba difaacda annagoo soomaaliya oo muslimiin oo walaalihiina garabkiinaan taagannahay war ma isku raacnay waad maqlaysaan meesha waa meesha kacbada loogu duuli lahaa annagoo maanta taagan oo nool oo ilaahay u sujuudayna in deegaankayaga iyo baddayada kacbada loogu duulo miyaan aqbalna haddaan nahay duqowdii iyo uwaafyadii iyo culummadii dadka muslimiinta inaan hor kacno oo jihaadka aan u horseedno oo waxaa weeye etoobiyaanka aan la goyno dhulka oo inay dhulku maraan aan u diidno cirkana ilaahay baa nooga filan ma isku aqbalni dadka soomaaliyeed oo muslimiinka meel ay joogaan ma ha joogana soomaaliya ha ku noolaadeena caalamka ha ku noolaadeena waxaan ku borranyahayna fadhi inay ka kacaan naf iyo maalna ay huraan baddaan etoobiya aan ka difaacno taasaan ku boorinayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar ثورة شعب وغضبه ازداد abi axmed been baa laguu sheegay dalka muuse biixi ma leh ma bixin karo ma bixin karo muuse been baad sheegtay shaksi baad tahay waddanka waxaa iska leh muslimiintaa leh soomaalibaa leh jiilka dhalan doonaa leh jiilka dhalan doonaa leh nin gadan karo ma jiro nin bixin karana ma jiro been baad sheegtay taasaasaan leeyahay reer somalilan saas aqoonsi kuma helaysaan murtadka beenta u sheegay aqoonsi kuma helaysaan aqoonsiga uu leeyahay waxaa weeye khaa'in waddan inuu yahay daalim inuu yahay murtad inuu yahay dalkii iyo diinta inuu gato u raba mana gadan karo mana gadan karo been weeye riyo weeye riyana ma dhabowdo riyo been noqotay wax ma gadan karo muuse biixi xasan guurguurtow xasan baan leeyahay waa kuwaa saddexda gaal meesha ka muuqda waad aragtaa been baan ku sheegaya waxaa weeye heshiis bay ku ahayd ayagay hawsha ka xumaatay waxaan leeyahay haddaad run sheegayso aawa hubkii aad ka keentay eritri hubkii aawa aad ka keentay meesha la yidhaahdaa turki aawa yugandho aawa ciidankaad ku soo tababartay badda baa ku difaacday beenaana beenaana diintaad kula diriraysay raayada islaamkaad kula diriraysay kitaabka qur-aankaad kula diriraysay been baad sheegaysaa koontaraktiga adigaa rabay waa lagaala hormaray haddii lagaala hormaray warkaaga annagana ma diirin hayo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed cirno umaddeed caalno uma qoto yaan ku hadlaynaynaa dalkii dadkii diintii yaan ku hadlaynaynaa waxaa weeye aan u istaagna aan gacanta isqabsanna dalka aan difaacna diinta aan difaacna allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar etoobiya inay qaadato soo- dhul soomaaliyeed xaaraan wey ma dhacayso muuse waa is aragnay waana isbaran aniga qoriga garabka igu jira waad aragtaan haddaan soo qaad gafuurkiisa maxaa galay dhurdaha galo shinni baa gashay haddaan ka jaf haddaan ka jaf
muuse waxaan u diraahiyaa dadka soomaalida oo xalaasha oo culimmada oo shacab kale oo haween kale ood meesha ku haysato ma ku soo ku raacayo taas asagaan u dirahayaa etoobiya waxaan u dirahayaa fartiinta cashadaadu cayriinkii weeye cayriinka waad ku noqon il maalmeed mayna cuni jirin hilib cayriinka habeenkii bay la dhuuman jirtay hilibka cayriinkaa hilibka cayriinkaa oo la baday way ku noqon ninkaan ogeynaya ninkii og in sha allahu biidni illaahi kariim allaahu akbar saylac dhuuntiisa ma marayo kumana raaxaysanahay kumana ciidan badeedna uma abuurahayo waxaa weeye haddii soomaali ay huruday jiifkii way ka kacday intaan u dirhayo etoobiya oo gabaygaana waa idiin sheegi jaad baa bilowda gaalo way jabiye injiraya maxaarana haddaan kalaa jaraynaay jawaasiistay jahaysayna haddaan kalaa jafaynaay gadaal midka u jiitamahayow jahannabaad geliye sarwaallada soo jiljila jannadu jilibdhig weeyaan allaahu akbar dastuurkii qur-aankiiyo gabdhaha toobadda ahaa leele taqiliya tabaarag bay abiidku toosnaane tawxiid adeeg qofiin lahayn taleedii waa beene taywaan iyo tordhiga waa inaan ka talinnaa tawxiid adeeg qofaan lahayn taleedii waa beene taywaan iyo tordhiga waa inaan ka talinnaa dastuurkii qur-aankiiyo gabdhaha toobadda ahaa leelay taqil iyo tabaarag bay abiidku toosnaane tawxiid adeeg qofaan lahayn talaadii waa beene taywaan iyo torgiga waa inaan ka talinnaa siin quraan ninkii saxay baa la yidhi saaqid weeyaane ma seexdaan mana sunnaystaan way saqaafaane gaalkaa sarwaalaha xunbay sumunu doontaane waa saacaddii sayid maxamed seeftoola baxae allah idin salaameeye salaaxa noogaa allahu akbar dhammaan soo kama midaysnin inaan iska celina etoobiya abiy axmed macalad waxa ku dhacdeen waxa dhan inaa iska celina soo kubaanay allahu akbar allahu akbar
dooni mayno ma ogolaan doono soomaali waa soomaali diinta islaamkaa dalka lagu dhaqaayaa in sha allahu tacaalaa waxyaabaha ay xirxirhayaan waxaan doonayna maaha dhiiggannaa ku bixi doon wayna ka bixi doonaan والله وبالله وتغسل أنا نفردين إن أنا فردين إن أنا تركون غني وكلين وأني وساق الجورن وساق الجورن ماشي هذا سبب تلين تجي كقول لا يجي ما تدرك يقول صوتا وين كنتني وين كنتني وين صومالي وين بدود وين بدود وين بدود دوني مينا لا نشغاتي دوني مينا سيلا موجل موجل موجل قبله هو هيكل قبله هو هيكل ورياش هو هيكل عيالك هو هيكل ساسو قال ساسو قال ساسو قال
عند الأشرار أمتنا قامت بثبات ربي مولاها ورعاها قامت من نوم وسبات من للعالم من إلا أمتنا قامت بثبات ربي أولا وجدنا أما هدفك oo aan iska kooynay oo bilaanbaxayan inta dhaqon yahay maybu ahaa ujeedkaana maybu ahaa murtadka muuse biixe wala usan la galay manaha abiy axmed iyo itoobi wala usan la galay iyaha ku horjeenna ama bilaanbaxayaana ka saabsinye nimankan murtadiinta eh oo khaa'imiinta eh oo ilaahay aan ku obsadaan oo ilaahay diinshay ku bahan ilaahay subxaanahu wa tacaala horay ilaahay ninka cadday aniga muslimiinta maybu ahaa oo shacabka muslimiinta wala goonaan sheegeen madiyo gaalada kulmaan walgoone ay sheegaan oo macna sidii laabtiyo colooladii hoos wala ka jireen gaalada cadayeen laakiin muslimiinta afka beenku sheegaan ilaahay subxaanahu watacaala niin caday ilaahay u soo leey waidaa laqu aladiina aamanuu qaaluu aamanna waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahziuun allahu yastahziu bihim ويمطهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إلهي سبحانه وتعالى عيدا سنين كعدي نمن كان خائمين تي أو ظالمين تي أو إلهي سبحانه وتعالى الدين شيكو بهن ومسلمين تنعفك بهن كشيريان حوص علولا من قالوا رمو شيريان جاك حرم الدين إلهي سبحانه وتعالى بهن إلهي سبحانه وتعالى دين شيء وليجر قليلا كيف سنين إن هتن جاك الدلكانة أو دلك الصوماليات يوجاك ما يبغى ينشاق ذا وليجر ومعنا صاحب نبي يكرهيان بالله عليكم ونور حياتهم كمنا والدنيا لك السقمنا والله والله ما قياس أنا تهزي والله ما قياس والله ما قياس إلهي إني شيء دتك مسلمين ميل كستوي الروغان bad iyo beri meel kastay rogan may ha hor jeedanaa gocaamada oo macnaha muuse biixi abiy axmed lagali arrintaasa ku hor jeedna laa wallaahi ilaahay yaan noo sarray intii unu noolna awalba macnaha cara iyo mayna dhax yaalay mayba collaytin laakiin may kusii gaannay cara kusii gaannay ari kusii gaannay insha allahu raxmaan rijaalan wanisaan intii unu kana oo ilaahay cadow shay la dagaalano geeka diyaarangana allahu akbar allahu akbar inuuna kana ini macnaha muuse bixi walaa usugeeka maybu aha oo gaaladaasay isu saaxiibnimo dal rageed dal rag ley yamay faday inu isu saaxiibnimo geeka maybu aha inshaada laweeldheeda manaha gaalada xunta eh diinta arrintaas yeedaa diinta ilaahay idin shay mana dhii doonta biidn illaahi baari allahu akbar insha allahu raxmaan dabadilifada oo gaalada dabadhilifadan ah hi ogaadeen dalkaynin rijaalilayn dalkaynin rijaalilayn soomaaliya lanahe taariikha lana walla kase ya awoyaalkaan waa kase aabyaalkaan waa kase muslimiin ayna un ya gaalo xunga ku hebaysadaan ilaahay idin shay fadilaakin kordoon biidn illaahi baari allahu akbar allahu akbar
أمتنا قامت بثبات ربي مولاها ورعاها
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay hay-adda duulista ee maamulka somalilan ayaa waxa ay dowladda federaalka ku eedeysay in ay ka lunsadeen lacag gaaraysa lixdan milyan oo doolarka mareykanka ah maamulka somalilan ayaa wuxuu war ka soo saaray arrinka duulimaadyada diyaaradaha oo maalmahanba muran ka dhex abuuray dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo maamulka somalilan ee hargeysa jooga maareeyaha hay-adda duulimaadyada somalilan cumar sayid cabdulaahi ayaa wuxuu maanta ka dhawaajiyey in dowladda federaalka ay ka baxday heshiis ka dhexeeya labada dhinac heshiiskan ayuu ku sheegay in ay ka mid ahaayeen in dhaqaalaha ka soo baxa duulimaadyada la wadaago in somalilan iyo dowladda federaalka ay labadoodu xarumoodba ku yeeshaan hargeysa iyo muqdisho xarumahaasi oo laga hagi doono diyaaradaha qalabkii loogu talagalay in hargeysa la dhigana la geeyay magaalada baydhabo waa sida uu hadalka u dhigay waxaa kale uu maareeyuhu sheegay in magaalada muqdisho lunsatay lacag gaaraysa ilaa lixdan milyan oo doolar oo hargeysa xaq u lahayd dhegeystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh